shirkan oo halkudhigiisa loogu magac daray xoojinta ammaanka qaranka soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho waxaana shirka soo qabanqaabiyey wasaaradda amniga qaranka soomaaliya ugu horeyn shirka waxaa ka hadlay wasiirka arrim ugu horeyn shirka waxaa ka hadlay cabdikariin xuseen guleed oo ah wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya waxa uuna yidhi ciidamada soomaaliyeed ay kala duwan aad bay u shaqeeyeen laakiin faraska waxaal yidhi waxaa jeedadka lagurtaa sida u shidaahay sidii loo heli lahaa hadafka labaad wuxuu yahay sidii loo heli lahaa in qaabka ugu habboon ee dib u habeen loogu samayn karo hay-adaha amniga qaabka ugu habboon ee dib u habeen loogu samayn kara ciidamada mada hadday ahaan lahayd boolis hadday ahaan lahaayeen nabadsuulid iyo milatari intaba oo ay u ahaan lahaayeen ciidamo hanan kara si guud u hanan kara amniga dalka qarannimada dalka deganaanshaha dalka iyo xasiloonida dalka
shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaa lagu casuumay oo ka qaybgalaya dhammaan saraakiisha hay-adaha ammaanka saraakiishii hore ee dalka diblomaasiyiin ka socda beesha caalamka iyo weliba la taliyaal xagga amniga ah saraakiil ka socota maamul goboleedyada dalka sida puntland galmudug xibin iyo xeeb ahlusunna iyo maamulka juba sidoo kale shirka maanta waxaa lagu arkayey qaar ka mida guddoomiyaasha gobollada dalka iyo weliba xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah arrin la yaab leh ayay ahayd saddex guddi oo shirkani lagu casuumay kuwaasi oo ka kala socday galmudug xibin iyo xeeb iyo weliba ururka ahlusunna kuwaas oo dhammaantood ka socday hal gobol oo ah gobolka galgaduud iyo qayb yar oo ka tirsan gobolka mudug waxaana kaloo xusid mudan in saddexdaani guddi dhammaantood ay matalayaan hal beel madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furay shirweynahani qaran ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu daran ee dowladdiisa haysata in ay tahay dagaalamayaasha al-shabaab marka lasoo qabto in si musuq maasuqa looga sii daayo xabsiyada nidaamka dowladnimada sidee caqabad ugu yahay amniga wuxuu caqabad ugu yahay hay-adaha amniga wiil bay soo qabanayaan ama wiilal qof soomaaliya muwaadin ay soo qabanayaan mar allaaleyn markii la yidhaha waar waar wiilkii muxuu ah hebel ahay waa la xiray ama odaygii hebel ahay waa la qabtay maxaa loo qabtay iyo wararta bal hala hubsado bal muxuu ahay muxuu haneeyey intaan la dhihin horta qofkaasi waa dulmane la qabtay la sugi maayo nabadoonkii xildhibaankii ganacsadihii marmarka qaarkood sarkaalkii masigiisa ciidanka wasiirkii wixii waa la wada ordaya waxaa la leeyahay muxuu ahaaye maxaa loo xelay maxaa loo haystaa war ninkani waa waala waa la tuhmay waa la soo eedeeyey waxbaa meel balaaya ka dhacdou joogay raadaa soo galay waa la baarayaa waana la sii daynayaa ay tahay
madaxweynuhu waxa uu sheegay dowladda inuu u degan yahay qaanuun xagga amniga ah oo lagula xisaabtamayo dadka dembiyada ay galaan qawaaniinaan u degsanay dembiyadaan lagu kontarool laakiin nin inta soo baxa keligii boqol qofood inuu dilo ay suurtagal tahay inta soo baxo isku qarxiyo meel boqol qofood joogta boqol qofood uu dilo iyo dhaqanka nooca noocaasa qawaaniin nooguma samaysnayn marka ninkii tooreyda wax ku dilayay iyo kii jeebsiibka ahay iyo kaas boqolka qofood dilayaan isku qaanuun ku xukumaynaa isku qaanuunaan ku qaadayna artikalka aan u tirinayno waa isku magaciisi culaysaday ka mid tahay jiro dowladdu muddadii la soo dhaafay in qaanuun la dejiyo oo la sameeyaan howl fududoo maxaan ku rahda laba beri iyo sitimaan ku dhammaata maaha xukuumadda aada iyo aad ayaa muddadii la soo dhaafay juhdi badan loo geliyey qaanuunkaasi waxaan rajaynaynaa mar dhow inuu baarlamaankeenna federaalka ah soo baasgareeyo oo maxaan ku rahda qaanuun dhaqan gala uu noqdo qaanuunkaasi maaha midka wax qarxinaya keliya shirkan ayaanan ahayn kii ugu horreeyey ee looga hadlayo amniga qaranka ee dowladda soomaaliya ay soo qaban qaabiso horey ayaa magaalada muqdisho waxaa loogu qabtay shirweyne qaran oo ay ka soo qayb galeen wafuud badan oo la casuumay kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalka soomaaliya iyo weliba beesha caalamka waxaana jira qodobo badan oo shirkaasi horey looga soo saaray kuwaasi oo aanan dhammaantood mid ka mid a aan weli la dhaqangelin shirkan ayaana la isweydiinayaa waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore maxamed kaafi sheekh abuukar reediyo wadajir muqdisho